halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kowdii iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyadoo ay tahay shantii iyo barkii aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiisa labada disembar labada kun iyo kow iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyadana maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada dhegeystayaal idaacaddan aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah dhibaatada ay deegaanka ku hayaan dhallinyaro shaqola'aan ah oo dhuxusha ka jaraya miiga gobolka awdal baryahan dambeba waxaan ku jirnay kormeer aanu ku gaalabixinaynay kuna ogaanaynay xaaladda uu ku sugan yahay deegaanku badqabka deegaanka dhallinyarta ayaa ugu badnayd waxa dharta goynaya laba qodobba awood ahaanna waa xilligii awoodda ay lahaayeen ee da-dooda ay u dhaxayso shan iyo toban iyo ilaa iyo soddon ama shan iyo soddon intaas awooddoodii ugu badnayd waxay iskugu geeyeen inay marka wax kaloo qabtaan ay waayeen inay jaraan dharta
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan dhallinyarada deegaanka ceel gaal ee gobolka hiiraan u bilaabay dayacatirka ceelasha biyaha oo qaarkood ku xirmaya abaaro sababay barakac oon iyo biyo la-aan ka dhacay gobolkaasi waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan ciyaarihii iyo muusikii aan idinkugu talagalnay balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ah oo aan idin aqriyo sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa milatari ee ruushka uu ka wado xadka ukrein wasiirka difaaca ee maraykanka lloyd aston oo magaalada seoul ee dalka kuuriyada koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta oo khamiisa in isaga aan mala awaal uusan ka samaynaynin waxa ay washington samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu ruushku u ka wado xadka ukrein haddana ay tahay in ruushku u ogaado in washington aysan kaligeed ahayn tallaabo kastoo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka ayuu yidhi master austin oo shir jaraa'ida ku qabanayay magaalada seoul xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isaguna arbacadii shalayto waxa uu kula kulmay saraakiil neeto ah latviya isagoo oo ka digay cunaqabateyn kaleeto oo maraykanku uu ku geejinayo ruushka haddii loo baahdo blinken ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada stockholm uu kula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof maanta gelinka dambe sacuudi arabiya ayaa waxay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee omicron covid sagaal iyo toban oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaalla waqooyiga africa sida ay ku warantay reuters iyadoo warkaasina laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga ee s b a wakaaladda wararka ee sacuudiga oo iyadu soo xiganaysa bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta ay karantiilaan qofka iyo dadka xiriirka la sameeyey waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca omicron oo laga soo sheego bariga dhexe iyo waqooyiga afrika wasaaraddu waxa ay sheegtay in qofka laga helay uu u dhashay dalka sacuudi arabiya wuxuuna ka soo safray dal ku yaala waqooyiga afrika iyadoo faahfaahin intaasi dheerna aan laga bixinin ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa waxaa uu siniintii ka degay in nuuca aadka isu bedelaya ee omicron ee covid sagaal iyo toban ay u badan tahay in uu ku faafo caalamka islamarkaasna uu keeno khatar aad u sarraysa oo ah kor u kac caabuq ah oo keeni kara xaalad daran halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington gobolka awdal dhallinyaro badan ayaa shaqola-aan ay ku qasabtay xaalufinta deegaanka kuwaas oo iyagu dhirta shida wariyaha v o a ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miiga ee gobolka awdal cabdiwahaab xuseen muumin waxa uu weydiiyey dhibaatada ay dhallinyada ka shaqaysa dhuxusha ay u geystaan deegaanka intay leeg tahay
qaar ka mid ah dhallinyarada beledweyne oo garab ka helaya bulshada deegaanka ceelgaal ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay ololo qashinka lagaga saarayo ceelasha deegaanka oo qaarkood xirmay xilli biyo la-aan ay ka jirto deegaanada miyiga oo dadkoodu ay biyaha usoo doonan jireen ceelgaal dhalinyaro uu ka mid yahay cabdinaasir daahir cilmi ayaa v o a uga waramay waxa ku dhaliyey in ay qashinka ka saaraan ceelasha deegaanka ceelgaal
horta hawshaan aan bilownay dhalinyar ahaan runtii waxa waaye dad dhallinyara oo dadka deegaanka oo aqoon-yahanada deegaanka ah oo isxilqaamay ayaa hawshaan bilaabay hawshaan waxaa sabab u ahaa in loo istaago dad waa ogtahay waa la socotaa waayihii dambeeto roob yariyaa iska jirtay ceelashii deegaanka ceelgaal ayaa biiyareeyey kuwii ugu roonaay kuwo kaleeto wakti dheer aan dayactirar helina way jireen oo iska xirmay xiliyadu webigu adkaado magaalada beledweyne meel kale iska dhaafay magaalada beledweyne xiliyadu webigu adkaado ama biyuhu webigu biyaraan biyaha webigu qaraar noqdaan meesha biyaha keliya laga hela nadiifka waa deegaanka ceelgaal beledweyne markii laga soo tago magaalo weynena waxa ku xereersan ama ku xiran deegaano badan oo aad u fara badan deegaanadaas iyo magaaladan intaba waxay ku tiirsanaan jireen waa ceelasha sidaa la socota waayihii dambeetaba ceelashii weynaay wakti dheer aan dayactir helin ayaa loo istaagay uguna biyaha badnaay deegaanka in la dayactiro si biyo xowliya ama badan oo dadka iyo deegaanka wada anfaco halkaa looga soo saaro waktigii dowladdii ka sokana dayactir aad u weyn ma helin dhalinyaradan is abaabushay dadkii deegaanka ah ee istaagay ayaana suuro geliyey ama suurtagal u ah inay ceelkaas dib loo furo ceelashaas waxaa hadda muhiim meel fiican noo maraayana shaqadaa u istaagnay ay dhalinyarada u istaagtay waxaa waaye howl badanaa la qabanayaa dhalinyaro aad u fara badan oo hadda tiri ahaan aba halkan kusoo cayimi karin ayaa hawshaan u istaagtay runtii dhalinyaradan u istaagta hawsha qoloba qeybay leedahay qolo walba qeybay soo qabanaysaa shaqadii loo xilsaara ayay qolo walbana kasoo bixi hal meeloo keliya kama wada shaqaynayaan qolo contributionadiibay ka shaqeyhayaan qolo shaqadii tooska ah oo meesha ka socotay ka shaqaynayaan qolo warbixinadii iyo waxyaabihii meesha loo baahan yahay baahidii taagneed oo kaleeta haddana ka shaqaynayaan waa la isqeybiyey marka runtii dhalinyaro aad u fara badan oo aad u wanaagsan oo ka wada damqatay baahida deegaanka iyo dadka ayaa u istaagtay hawshaana wado
dhammaan ceelashii deegaanka ku yiilay qashinka miyaa aduuga mise waxaa jira ceelal weli shaqaynaya waxaa mar kale ka jawaabaya cabdinaasir daahir cilmi ceelal shaqaynaya waa jiraan laakiin ceelalo yaryar oo la maaxinayo oo si gaaroo bareefada loo leeyahay ayaa shaqaynayay ceelashan oo waaweyn ma shaqaynaynin waxay ahaayeen ceelal duugmay qashin ku jiro dhagax ku jiro wasaq xirtay ciid xirtay kuwaas oo ah kuwa ugu biyo badan ee deegaankaas aad loogu tiirsanaa jiray waxaa sabab ahna waad dareemaysaa waa ceelal danguud waaye haddii ceelal gaar ahaa lahayn dad baa ilaasho laa laakiin ceelal danguud waaye dantaas guuda marka waxaa keenaysa waxayna wada layac noqdaan si marka arrintii aan annagana si dan guuda aan uga shaqayno u qashin bixinno oo si dan guuda aan uga shaqaysiino ayaan isku xilqaanay na go-aansan cabdinaasir maxamed cabdi hilowle oo ka mid ah dhallinyarada isu xilqaamay inay dib u hagaajiyaan ceelasha danta guud ee deegaanka ceelgaal ayaa waxa uu sheegay ujeedkoodu inuu yahay maadaama deegaanka ay ka jirto abaar iyo biyiyari dadka xoolo dhaqatada aada u saamaysay deegaanka ceelgaalna uu yahay meelihii biyaha laga heli jiray in mar kale ay dib u dayactiraan si dadka ay biyo u helaan waxaa ka mid ahay dhallinyarada u istaagtay in la helo ceelgaal laga qodo ceelashii deegaanka ee lahaayeen oo qadiimiga ahaa runtii waxyaabaha nagu dhaliyey inaa barnaamij ustaagno waxaa ka mid a waad dareemi kartaayo waxaa jiro abaaro runtii waxaa deegaankan beledweyne iyo deegaano kubarta laga isticmaalo waa webiga runtii webigana wuu biyareeyey marka webiga markuu gurana meesha keliyo biyaha loo dooni jira waa ceelgaal runtii ceelgaal qaylanag soo yeertay ceelashii waaweynaayo deegaankana xoogaa duruufo jira awgeeda u xirmeen runtii sanadahan ugu dhawaad toban sana maysa shaqaynin dayactir maysa helin run ahaantii maadaama ceelal kaloo barifada ay jireen maadaama abaartii daba dheeraada awgeed ceelashii way biyi yareeyeen runtii marka anagoo dadkii deegaanka soo jeeday magaaladan baladooni jooga ah dhalinyarada waan isxilqaanay deegaankii aan tagnay runtii waxaan u istaagnay in ceelashii biyaha badnaa ee deegaanka uu lahaa ee duruufaha ay xereen awgeed inaan furno marka runtii anagoo garabka helina dadka deegaanka iyo dhalinyarada meesha ka baxda anagoo ah waxaan isku garabsanay inaa u istaagnay sidii ceelkaas loo furi lahaa runtii hadda shaqadana waxay socotaa muddo ku dhowaad laba isbuuc ah runtii haddana arrimaa meel fiican inoo maraa marka insha allah waxaan rajeynayna hadduu la yidhahdo in dhowaan la helo biyo ku filan baladweyne iyo deegaano ku haraarsan iyo ceelgaal intaba insha alla qaybo gobolka hiiraan ka mid ah waxaa ka taagan biyoyari ay sababtay abaarta dalka ka jirta deegaanka ceelgaalna waxaa ku yiilay ceelal biyo macaan oo laga heli jira xilli walba laakiin maanta dadkii deegaanka ayaaba abaar iyo biyo la-aan darteed uga qaxay deegaanka ceelgaal xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
waa hagaag aad ayuu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo soo jeedinayay warbixintii ku saabsanayd dhalinyaro isxilqaantay oo iyagu bilaabay in dib ay u dayactiraan ceelasha degmada ceelgaal ee toddobiyo toban kilomitir waqooyi ka xigta magaalada beledweyne haatana dhegeystayaal sidai aan mar horba aan idiin sheegnay waxaa gobolka awdal ka jira dhalinyaro shaqla-aan hayso oo iyagu ay ku qasabtay xaalufinta deegaanka haddaba wariyaheena v o a haashim sheekh cumar good ayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reermiiga ee gobolka awdal cabdiwahaab xuseen muumin weydiiyey dhibaatada ay dhallinyada ka shaqaysa dhuxusha ay u geystaan deegaanka
xagaagu soo daysa
dhegeystayaal inaad aada uga hesheen heestaasi halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o eda kaga imaaneysaa washington haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan waryaheena borama xaashin sheekh cumar good oo wareysi uu isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reermiga ee gobolka awdal cabdiwahaab xuseen muumin uu kala yeeshay dhibaatada ay dhallinyarada ka shaqeysa dhuxusha ay u geystaan deegaanka
haashimo aad iyo aad baad u mahadsan tahay saad la socoto baryahan dambe waxaan ku jirnay kormeer aanu ku gaalabixinaynay kuna ogaanaynay xaaladda uu ku sugan yahay deegaanku badqabka deegaanka dhallinyarta ayaa ugu badnayd waxa dhirta guynaya laba qodobba awood ahaanna waa xilligii awoodda ay lahaayeen ee da-dooda ay u dhaxayso shan iyo toban iyo ilaa iyo soddon ama shan iyo soddon intaas awooddoodii ugu badnayd waxay iskugu geeyeen inay marka wax kaloo qabtaan ay waayeen inay jaraan dharta ay dhuxul sameeyaan meelaha ugu badan in wacyigelinta ugu baxnayna waxay inaan bal dadka ka soo waanino wacyigelin baan ugu baxnay aynaan ka waanino in la jaro dharta si sharci darro ah oo geed intaasoo dhan baxayey lagu gooyo gunta isbedelkii cimilada la socotaa iminka in wadankii si inagu aynu markaan geedba beer weyneyn geed walba jarno dhibaatada ay keenayso waxaa caqabadaha ugu waaweyneen soo marnay ka mid ahaa xidhashada dhulka dhuldaaqsimeedkii oo la kala xidhanayo oo waxaan macquul ahayn xoolihii meesha ka saaraya maxay ahayde duurjoogta inaan helayn amni ay ku daaqdo markaa taasina waa sharci daro iyagana waan kasoo joojinay inta badan dadkii buuraha inay xidhaan ugu talagalay waan kasoo laabnay oodihii iyo waxay isku sameeyeenba waxaa jira deegaano ka mida deegaanada gobolka awdal oo iyagu badbaadiyey dhirtii deegaano gaarana ka sameeyey seero dhulkaasi la badbaadiyey iyo deegaanadan kale ee jarista lagu sameeyey dhirta farqiga udhexeeya muxuu yahay
haashimow waa run markaad maraysa si ayna faraheenuba u sinaynba ina bulshaduna u sinayn waxaa jirtay markaan marayna kormeerkan soo samaynayay gobolka waxaa jiray deegaano aada u ilaaliya dharta waxayna sameeyeen iminka deegaanadaasi qolqol oo kale marka aan tegnay waxay nagu soo dhoweeyeenba annagiiba noogu keeneen malab bay noo keeneen deedna waxay iminka sameeyeen intay is urursadeen dhallinyaradii iyo odayaashii xeer bay ka soo maysteen guddi bay leeyihiin waxay idhaahdaan maanta haddaad adigaaga haashim u hoyato adiga oo xoolo wata waxay ku odhanayaan wargee dhul cawskaa iyo waxaa daaqa uu kuu gaadhayo neefkaagaasi laakiin geed ma goyn kartid taasay kugu xidhayaan malabkii bayna soo tusano gaaguri bay samaysteen deedna iminka ilaa jabuuti wadanada dariska inta badan baa ku xidhanaya dhammaan jamhuuriyadda somalilanba way keenaan runtii waxaan odhan lahaa markaa haddaan deegaanka wax soo gaadhsiino dhibaatadu inaga toos inoo soo gaadhaysaa dhinac walba waxay ku kala fiican yihiin siday isku maamuleen b kban wax la idhaahdo oo gaagurtaa shinidaasay samaysteen sida oo kale xeerarkaabay samaysteen
dad badan waxay leeyihiin wasaaraddiinan deegaanka sidii ay wax uga qaban kari lahaayeen deegaanadaasi ay dhallinyaradu xaalufka ku hayaan dhinaca dhirta iyo dhinaca ugaadhaba way ka baaxad weynta maadaama ay idinka baaxad weyn tahay cid aad la kaashataan marnaba ma isku daydeen
dee waxa weeyaan deegaanka intaa la-ego gobolku ka kooban yahay dee qof iyo askari ka dhigi maysid wasaarad baana nahay de xitaa ciidan foresty ma jiro oo joogaya dhulkaa duurarka xerooyinkula oo degan laakiin buurahaas dad baa qaar noo jooga qaarna shaqaalaba nooma jooga insha allah xalka iyo sida iminka aan ku ilaalin karnayn isleeahay de annaga waan run oo wasaarad keliya nahay wasaarad keliyana waxaa ma lihin kow oo qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan baa leh waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan waxaan ku ilaalin karnaa in shacabi weynaha somalilan miyiga iyo magaaladuba ay deegaanka ay u damqadaan ay ilaaliyaan haddii qurux ama dalxiisan rabno waa deegaankeena oon dhowrnoon ilaalino maadaama dhallinyartii xoogga ahayd ee xoolodhaqatada ahayd markay hayntoodii yaraatay ay camal ka dhigteen jarista dhirta iyo ugaadhsiga duurjoogta sidee wax looga qaban karaa amase xalku muxuu yahay
run ahaantii in xalku wuxuu noqonayaa dadkaas in loo geeyo degmooyinkaas siyaasad integrated-a oo isku duuban oo marka gobolka la yimaado maamulka guuda gobolka iyo wasaaraduhu siyaasadayadaan ka midaysannahay insha allah inaynu ku hagno ciddii kale waxa fiican dee dadkii dhallinyaradii shaqadoodii baa yaraatay waxna way doonayaan marka deegaan la helay nabada oo nabaad leh oo wax laga helo xoolihiina kordhaya xoolihiibaa meesha ka baxay markuu deegaankii baaba-ay xooluhu balse soo noqdaan inaan deegaanka la ilaaliyo xoolahana ay de dadkii ku dadaalaan wixii mashaariicii la gaadhsiin karana ama wasaarad ahaan iyo iyo hay-ad ahaanba most imbactiga ugu weyn waa dhallinyaradii boqolkiiba shan iyo toddobaatanka ahayd markaa dhallinyarteenaan ka warhayna mi iyo magaalaba annaguna insha allah guddiyadii waan isku xidhannay waan dadaalaynaa inta karaankayaga cid kastooo maamula cid kastooo haayada cid kasta oo shaciba waxaan leenahay deegaanka ha la dhowro ha la ilaaliyo wixii taliya tusaale looga baahdana idinkana waa idinka baahannahay annaguna diyaar baan idin leenahay hala nala soo xidhiir iskudubaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka awdal cabdiwahaab muumin xuseen oo aanu ka wareysanaynay dhibaatooyinka ka jira dhinaca deegaanka iyo xaalufka ee deegaanada hoos yimaada gobolkan awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa shalay la ciyaaray kulmo ka tirsan horyeelada galgadisan ee yurub laga dheelo dhinaca yuzeeriyada dalka talyaaniga haddii aynu ku horeyno waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee inter milan ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga sbezia laba gool waxba ayaa naadiga inter milan koowaad lunaatay waxaana u kala dheliyay ciyaaryahanada gaalyardini oo daqiiqadii soddon lixaad u dhaliyey iyo ciyaaryahan lowtaro martines oo daqiiqadii konton sideedaad riga hore u dhaliyey naadiga ac milan ayaa saddex gool waxba kaga adkaatay naadiga janowa iyadoo saddexda gool ee naadiga ac milan ay u kala dheliyeen ciyaaryahan zatan ibrahimovic oo daqiiqadii tobanaad u dhaliyey iyo junior demasius oo daqiiqadii shan iyo afartanaad sidoo kale daqiiqadii lixdan iyo koowaad labada gool u dhaliyey roma iyo guuldaro waxay la kulantay naadiga bolinyo oo ay marti u ahayd gool waxba ayaa looga wadranaaday hase yeeshee waxaa sanbariraxtay naadiga napoli oo bareejo labiiyo laba la dhaafi weysay naadiga saswolo horyaalka naadiga napoli ayaa soddon lix dhibc ku hogaamineysa ac milan ayaa soddon iyo shan dhibc iska leh hal dhibc ayaa waxaa ka hooseeya naadiga inter oo iska leh soddon iyo afar dhibcood atlanta soddon iyo kow dhibcood ayaa iska leedahay dhinaca iyo laliigaha dalka sbain hal kulan ayaa la dheeray naadiga real madrid ayaa tobo dhibcood oo nadiif ah ku hogaamineysa horyaalka dalkaasi kadib markii gulmim ay ka gaartay naadiga atletico club ciiraan karim benzema ayaa goolka u dhaliyay daqiiqadii afartanaad waxaana naadiga real madrid oo iyadu hal kulan dheeraada dheeshay hadda ay iska leedahay soddon lix dhibcood atletico madrid labaatan sagaal dhibcood ayay iska leedahay real socied labaatan sagaal ayay leedahay sidoo kale sevilla labaatan iyo sideed dhibcood ayay iska leedahay france league oneka dalkaasi faransiiskana naadiga p s g ayaa barbaro gool la-aana la gashay naadiga nice waxaana ciyaaryahanada kelen imbabe leonel messi iyo dimaria oo afka hore uga ciyaaray naadiga p s g ay ku guuldareysteen inay wax goola ka dhaliyaan naadigaasi nice oo ay markaasi martigeliyeen naadiga olombic marse ayaa guul muhiima ka gartay naadiga nanti waxaana kaga wadranaatay gool waxba horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee p s g oo iyadoo lix toban kulan ciyaartay afartan iyo kow dhibc iska leh waxaa kusoo xiga naadiga makse sagaal labaatan dhibcood ayay iska leedahay reni ayaa waxa ay leedahay sidii labaatan dhibcood niisna toddoba iyo labaatan dhibcood ayay iska leedahay premier leaga dalka ingiriiska ayaa kulmo xiiso badan dhacay southampton waxay la ciyaartay naadiga leicester labaiyo laba ay ku kala tageen chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga watford laba gool naadiga watford ayaa guuldaro afka ciidda loo diray westerham iyo brighton and half albion gool gool ay ku kala tageen wolves iyo banlina eber eber ay isla dhaafween aston villa waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga manchester city liverpool ayaase ku durdurisay naadiga everton oo afar gool iyo gool kaga adkaatay ciyaaryahanada henderson saalax iyo jota ayaa u kala dhaliyay afarta gool laba ka mid ah saalax ayaa dhaliyay noqodayna ciyaaryahankii ciyaarta iyadoo maanta kulan xiiso badan arsenal iyo manchester united ay dheli doonaan iyo tottenham iyo banford ayaa waxaa haddaba horyaalkaasi kaalinta koowaad ku jira afar iyo toban kulan dhul ciyaara soddon iyo saddex dhibcood iska leh naadiga chelsea man city soddon iyo laba dhibcood ay iska leedahay liverpool kuwi soddon west hamna afar labaatan dhibcood ay iska leedahay kulamada kale ayaa maanta dhici doona torino waxay la ciyaari doonta naadiga emboli lazio iyo danez ayaa dheli doona natiijooyinka iyo kulmadan waxyaabaha kusoo kordhana dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaara halkaas inoo joogto
jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha haatanna balaan mar kale jallacno dhinacii heesaha kusoo dhawaada kuma aan aflixinna ubad kheyr qaba iyo nolol aytin laalahayuna si heestaasi ajel waxaa wajir ugu luqaynayay fanaanka cabdi baadil iyo saade cali warsame waxaana ugu dambaysay idaacaddeenni sidaa iyo nabadgelyo